dadka ayaa maanta u dareeray codaynta hordhac ah ee doorashada federaalk ee dalkan waxaana si aadaa ugu loolamaya saddexda xisbi ee ugu waaweyn axsaabta ee kala ah liberaalka oo iyagu xukumayey dalka tan iyo labada kun iyo shan iyo tobankii conservative-ka oo ku dhowaad toban sano talinayey balse guuldaraystay doorashadii hore iyo n d p oo doonaya markii ugu horreysay taariikhda inay qabtaan talada dalkan iyagoo uu hogaaminayo jegmid siin oo asal ahaan kasoo jeeda hindiya ra-y ururinta ugu dambeysay ee la sameeyey ayaa sheegaysa in xisbiga muxaafidka uu haysto labaiyo soddon dhibic toddoba boqolkiiba halka liberaalka uu haysto labaiyo soddon dhibic laba boqolkiiba n d b-gana uu haysto shan iyo toban dhibic hal boqolkiiba laakiin labadan xisbi ee conservative-ka iyo liberaalka ayaa si isdaba jooga ugu kala horumaraya ra-y ururinta falanqeeyayaasha siyaasaddu waxay sheegayaan inay adag tahay in doorashadan hal xisbi uu helo kuraas aqlabiyadah uu ku maamulo dalka dhowr qof oo soomaali kanadiyaana ayaa u sharaxan doorashada axmed xuseen oo ka tirsan xisbiga liberaalka wuxuu rabaa inuu mar kale kusoo noqdo xildhibaannimada xaafadda york south weston ee magaalada toronto waxaa la tartamaya laba qof oo siyaasadda ku cusub nicimo faarax oo ka tirsan xisbiga n t p waxay ka sharaxan tahay xaafadda etobica north ee magaalada toronto waxay tartan adag la gelaysaa renata ford oo uu ka geeriyooday duqii hore ee magaalada toronto iyo christy duncan oo in muddaa xildhibaan ka ahayd xaafaddaas islamarkaana dhowr mar oo kala duwan soo noqotay wasiir iyadoo hadda haysay wasiirka dhalinyaradii iyo dadka naafada doctor xabiibe maxamuud oo ka tirsan xisbiga liberaalka waxay ka taagan tahay xaafadda grisbag ee magaalada edmonton iyo cabdiqaadir khaliif cabdi cabduul oo ka tirsan xisbiga conservative-ka waana markii labaad ee uu tartamaya cabdiqaadir isagoo ka sharaxan ottawa western nabion doorashada rasmiga ayaa dhici doonta kow iyo labaatanka bishan octoobar balse hadda waxaa bilowday codaynta hordhac ah ee socon doonta ilaa isniinta saynab maxamed cusmaan in muddo ah ayay ka shaqaynaysay xarumaha codbixinta waxay aaminsan tahay in haddii soomaalidu ay si fiican usoo baxaan ay xildhibaano badan soo saari karaan sanadkan waxaan kuu sheegaa erlivodka waxyaaba badan oo noogu fiican yahay annaga special haddaan nahay soomaali xaafadaheenan oo york south iyo xaafadan kaleo etoobika waxaa ka ordaayo dad soomaali ah marka waxaan rajeynaya sidii dadkeena inaan soo saarno si aan codka u siino haddii marka qof walba oo soomaali ah oo gurigeeda joogto oo intaasoo ilmo ah oo sitiisan ay guriga joogaan ilmihi lasoo saaro special maalintaas waxaa laga yaaba inay ilmaha biisa noqdaan marka hadda cunugba maalin ha lasoo wado codka hala dhiibto hana la fiiriyo maxaa annaga dan noo ah cabdulaahi axmed wuxuu codkiisa dhiibanayaa markii ugu horreysay abid maadaama uusan fursadan oo kale ka helin soomaaliya waxaan weydiiyey waxay muhiim ugu tahay inuu codeeyo weliba maalinta ugu horreysa ee maalmaha codaynta hordhaca ah waxay muhiim iigu tahay inaan codeeyo dhibaatooyinkan la soo gaarayo communitiga meesha aan deganahay deegaankeenna in qofkii aan isleyna waxbuu ka bedeli karaa aan u codeyno si uu wax uga bedelo mideeda kale haddeynu aanan codeynin dhibaatooyinka ina haysto ma joogsanayaan oo guryaheenaan iska fadhino ma ku xisaabtami kartid qof kale inuu kuu codeeyo si dhibaatadaas ay u joogsato hal kasta oo cod waa la xisaabaa nicmo faarax oo ah xildhibaan ka sharaxan xaafadda etobico north ayaan weydiiyey muhiimadda ay murashax ahaan u leedahay in dadka ay usoo baxaan codaynta hordhaca ah iyo dhibaatooyinka ka jira xaafadda ay ka sharaxan tahay waxay muhiim u tahay in advance votinka loo sameeya waxaa waaye dadka oo inta waxay u badan yihiin shaqaalo mase ardiyay yihiin hadday iskool tagayaan dhib ay ku noqone inay break qaataan ay voodkanayaan shaqadana dhibay taada in laga baxo easier waayo hadeertaan long holidaygaa jiro waa mar oo fasaxo shaqana ma haysatid iskoolna ma haysatid hourskana waa dheer tahay nine to nine waa tegi kartaa adig keligaada bis maahan saaxiibaada ciddaada dhan hataa neighborskaada soo wad dadka oo xaafadda aad ay muhiim u taada hadeertaan waxaa loo baahanya dadka inay isku tiirsanaadaan inay dadka ay soo baxaan because runteedii la sheegaayo xaafadan etobico north la dhaho waxaa jirta waxa la dhaho low voting turnout rate dadka aad ay u badan yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay inay soo baxaan hadeertaan youthka dadka la dhaho ilaa adiga thirty years old yihiin thirty five years old hataa inkamekooda aad ay aad u yaraata not even one percent increase mayna arkin dhibay ku noqoto shaqataa inay helaan jaamacadda way ka baxooyaan laakiin advantagena waa laga qaadanaya qofaa arkaysaa saddex shaqo wado caafimaadkoodana ma u fiican hogaamiyaasha xisbiyada ayaa samaynaya ballanqaadyo kala duwan balse doorashadan ayaa u muuqata mid ka adag tii sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii xuseen nur xaaji v o a toronto